sanadkii ku soo aroorto isku cadkan masalan hadday tahay xadahanaa fulaanun wa fulaanun wa fulaan way isku cadkan yihiin maha xadahanaa fulaan can fulaan can fulaan taasna waa caadigii asmaaba istiraacdo oo isku cadfano xadahanaa fulaanun wa fulaanun wa fulaan ayaa halkii cadfiga neeftii cadfiga ee xarafka cadfina ku sugnaayo dee isku xidhayay asmaadan isku xidhayay ayaa waxaa dhacday inay halkaa ku qoraan saadkaas de waaba dhici karta in loo qaato iyadna calaamad damba inay tahay mana aha tadbiib ma aha ee waxa weeyaanun waa adkayn iyo sugid ay sugayaan cadabkan iyo waxna inuu sidaa ku xidhiidhsan yahay oo si aanay u dhicin in ruux intuu tawahumo uu isdhaaho hormalaa magacyadani waxbay iyagu ka dhexdooda kala warmayeenoo wowdan baa taxriif ah oo asalku can buu ahaa si aan loogu qaadan wowdan aan can looga dhigin ayaa adkayntan ay adkaynayaan baraarusinta ay ku baraarusinayeen inay waxaan isku cadfan yihiin oo saa haw arrintu ay tahay ayay meeshii cadfiga ay ku qorayaan saadkaas marka dee ruuxii aan khibro saa u lahayn ama fahmo aanu lahayn waxaaba dhici karta inuu qaato calaamo tadbiib oo meeshan wax inay jiraan khalal inuu jiro iyadoo arrintu saa aanay ahayn ay tahay un adkayn ay cadafkan asmaadan isku cadfantay ay adkaynayaan omuansi ay meeshii aanay wowdan can loogu bedelin ama taas aanay u dhicin barkoodna waxay sameeyeen iyaduna halkii iyadoo saxo ay ahayd meesheed ay saxo ka qori lahaayeen oo dhan ayay ikhtisaar ahaan saad u qoreen markaa tabiib iyadna ma aha tabiib baa loo qaadanaya arrintu waxa weeyaanu nafsigii ama kelimadii saxa ahayd ayuu isagoo soo gaabsanaya saad keliya ku gaabsado waa calaamadiiba tasxiixa dee taasna dee ruuxu wuxuu ku kala soocayaa umuuraha khidmada iyo fahamku ku kala soocaya oo xaggii fahm ahaanba umuurahaad ku kala soocaysaaye fidadu yaan loo qaadanin haddaad kutubtaa hore eegaysee makhduudkaa saad kastood aragtay inuu calaamo tamriid yahay meeshii hala hubsado hala eego oo isagoon dee calaamo tabiib ahayn buu ama calaamadan xagga cadfiga asmaada ha u yimaado ikhtisaar tasxiix ha noqdo mawdicii qadciga iyo irsaalka baraarusintii ha noqotee wixii isagoon tabiib loogala jeedin ama tamriid ayuu macaanidaa kale u yimaada de waxa lagu kala soocayaana waa ruuxa siiradiisa iyo fahamkiisa intaas bu adi haddan sheekuna inoogu sheego wuxuu yihi wadaba buu dabbay u yeeleen ama dee daba ay oo calaamadii dabada ayay dhigeen waa saadka calaamada dabada tabiib kale dii lagu idhaha ama tamriid calaamaadkana ay tahay waa saadkaa keliya fi lqadci fii mawdici lqadci meeshii qadciga ama maxalkii qadciga iyo walirsaali irsaalka meeshiisii wa bacduhum culimada barhkoodna fi lacsri lkhawaarij zamanadii hore ama kaana fi lacsri lkhawaarij zamanadaa hore tegay waxaabu ahaa yaktubu mid qora saadan oo iyadna calaamo tadbiib ahaa dee calaamada tadbiibkaan usoo maraya cinda cadfi lasmaai asmaada isku cadafkeeda agtooda markii asmaa la isku cadfiya ay jiraan ayuu maxalka cadfiga saadkaa ku qoray uu dee markaa waxa looga jeedana waa taa aan soo sheegnay tuhimu fa tuhimu markaa waxay ku muujin markaa calaamadaasi tadbiiban tamriid ama tadbiib inay tahay dee arrintuna saa maaha walaysa kadalik tadbiib calaamadii maaha ee bal waaba adkayn cadfigan la adkaynayo si aan meeshii dee loogu qaadan kuwo iyagu wax kala warinayay inayiin wowda meesheedna can asal ku ahaa kadaalika sidaas oo kale idma ay xaysu meeloo yakhtasiru uu gaabsanayo atasxiixa tasxiixa bacdun barhkood iyaguna dee calaamadan dabada ama saadkaasay qoreenoo yuhimu wa yuhimu kaasna wuxuu ku mootiin inuu tadbiib yahay tadbiibna maaha waaba ikhtisaar tasxiix haddaba umuurahaasoo dhan sidaan ka yeelayna wuxuu hi wainamaa yamiizuhu dee asalkuma yumayizuhu buu ahaa waxa daruuradii wasanka ayaa keentay in tashdiidkii lagaba tago wainamaa yamiizuhu waxa soocayo oo umuuraha kala saarayo wixii tamriid ahaa iyo waxa kala kala garan man yafhamu ruuxa isagu fahmaya walfidnatu min khayri ma utiyahu linsaanu baaba uu hadalkiisa kuba khatimay sheekun alkashfu walmaxwu wadarbu kashfigii oo xoqidii kitaabka dee wax ziyaadii hadday dhacaan la xoqaye ama laga goynayay uun iyo walmaxwu tirtiritaankii la tirtiraya wixii ee la masaxayay khaasatan markuu khadkii caadiga ahaa yahay qoyan yahayna ee waktiyadeennana xataa khadkan dee caadiga wax lagu masaxo waatan ay jiraan iyo wadarbu darbigii ibaalkii dee wax calaamo waxaan lagu burinayo lagu qorayo wixii isagoo kelimadu halkeedii ay gaba sugan tahay bal umuurahaas buu mabxadkeedii yahay oo waxaynu soo maray oo dee casharkii shalayto aynu ku soo maray haddii kitaabkii waxay ka nuqsaamaan bal sida loo haleefeynayo ee wixii loo soo kordhinayo kitaabkii loogu qorayo waan soo maray maanta halkana waxa weeye oo mabxaskana uu yaala haddii kitaabkii markii la qorayay ziyaada ay dhacdo ziyaadadiise kitaabkii looga saaraya oo taas weeyaan tii hore waxay ahayd wixii nuqsaana ee laga tegay kitaabkii laad qoraysay kaba mida si aada ilxaaq iyo haleeshin aada ugu samayso bal waxaad yeelayso oo bal marka aad wixii dib ugu qorto kitaabkii sanna wixii ziyaado ah ee qoraalkii aada qoraysay kaba yimi taas bal saad kitaabkii uga masaxayso ama aada uga saarayso ta marka waxa weeyaan kafsiga iyo maxw iyo darbiguna waxay karayeen kafsigu waa dee waxaan filayaa xoruba way yaqaanaan imika kutubteennan oo kale marka ay waraaqdu aana yar khafiif ahaynna way qabanaysaay makiinad xarafkii lagu xoqo oo lagu googooyo adigu taasoo khadki dee markaas taasi kafsi bay dhahaan waa xoqidii la xoqayay oo kolkolda majaalista duruusta ama majaalista samaac ay odhanayeen san ninku tawaadiisu wadanaya waktiyadooda qalinkiisiiba wataa iyo wixii dee ama qalimo hadduu dhowro kuba talagalay ninkii doonayay inaanu ku shuqloomin inuu qorqoro oon imluuska kuba dhaafin midi bay islan jireen ama dee markaa mid soobanba haba noqoto oo iyaduna wixii ay u baahdaan ay dee taas khaasatan waraaqdooda dee yar xoog lahayd oo wixii iskaba meeshii ay taxamuleysa waraaqa aada u khafiifka waxa la arkaa inay taxamulinba ay taa ku gooyaan ay ku suuliyaan bal kafsigu markaa waa xoqidii wixii la xoqayay ee sidaa lagu goynayay ama maxwigu waa khadkii qoyanaayo waa dee iyadoo la tirtiro ama gacantiisa ha ku masaxo ama sirqa ha ku masaxo barkood weliba ay ma aha oo dee waxay qoranayaan looxayabay kaba suurta gasha ama kolkol dee waraqdaa xooggale ee saqiilka ah dee iyagoo leefi jirayba khadkaas bal adigu maxwiguna waataa ama barbiga waan arki doonaayo wixii siisaa lagu daynaya laakiin calaamo inuu waxani uu yahay waxaan jirin ama wax ziyaada ayaa lagu samaynaya taas baa darbi lagu magacaaba bal umuurahaas ayaa say u dhacayeen ama khaasatan darbiga oon wed keliya loo isticmaalin awjuh kala duwan iyo kayfiyad kala duwan loo isticmaalay ayaa adyaada inoogu imanoo wuxuu yidhi wamaa yaziidu waxa ziyaadaya fil kitaabi kitaabka dhexdiisa waxa ku ziyaadaya ee ziyaadee kitaabka dhacaya yubcadu waa la fogeynaya oo kitaabkii baa laga zuulinayaa oo laga fogeyn kastan bikastin xoqida xoqay ayaa lagaga fogeynaya wamaxwan wabimaxwin tirtirid la tirtiroo la masaxayna waa lagaga fogeynaya wabidarbin darbi oo ah ibdaal wixii calaamo ibdaal lagu qoriyo burin calaamadeed oon arki doono taasna waa lagaga fogeynaya ajwadu wahwa darbigan u dambeeya ayaana ajwadu fiican oo ka fiican labada hore oo waxaan la xoqay waxaa dhici karta ruuxa fahamkiisiiba inay tahay ama uu masaxay marka uu yahayba wax isaguba sugan oo wuxuu isagu u qaatay inuu ziyaado yahay ama aanu jirin oo dee caadiya aba suurtagala waxyaalahaas laakiin kan kale darbigii ee wixii waa baaqi hadhow haddii uu wixii dib u sugnaadona waaba calaamadii saxa unbaa dib loogu qori doonaa bal markaa darbiga ayaa ka fiican kafsiga iyo maxwiga bal haddaba darbi kafsigii waan sheegnay wuxuu yahay dhib ma laha oo waa xadkigii iyo xoqidii wixii la xoqaya khadkii marka deesan wax lagu yargogoyo uu daadanayaayo bal markaa wixii caadi o meesha way masaxantay taasi waa kafsigii maxwiguna waaba wixii qoyanaa khaasatan looxiyo deesaan ku garanayno ama khadka dee wixii khadkoodii imaka keenan dee maxwi isagu de waxan dee masiilka ah iyo wixii la mariyaa taas buu maxwi kuba aqbalaya ama darbigii waa darbigu meesha kagu hadal badan labada kale intaasaa lagu dhaafaya waana laga fiican yahay bal waxa weeyaan kutubtii hore makhduudaadkeedna oo waxyaalaha dee kuwa sugan iyo umuuraha isticmaaleen darbigii ayuu inoo sheegayaa wuxuu yihi wasilhu haddaba waxaad la xidhiidhisaa ama khadkaa dee darbiga ama waxa weeyaan dee darbigii aan dili waxaad la xidhiidhisaa bilxuruufi xuruuf waa xuruuftii aad doonaysay ziyaadada ahayd ama kelimaadkii la xidhiidhi darbigan aaduu yidhi wahuwa aswadu khaban xaala kawnihi khaban xaal uu yahay khab iyo xariijin aad saa u dhex marinaysa marka de ruux waa waxaan kitaabkii kamid ahayn ba ee waa hadal taasu kitaabkan waan aqriyayna wasidoo la xidhiidhi bilxarfi macnaa darbiga waxaad la xidhiidhisaa bilxarfi xarfigii la xidhiidhin oo macnaa abyaada misalin waxaan moodaya inaan isku baraarugsanay man dalaba alcilma walxadiisa falaa yabjar min khamsatin yuqaasiiha waa abyaad imaam axmed lagaba soo naqliyey oo xaggan dee umuurahan uu kaba hadlayay imaka ama daraahim faaidaaho darbigu waaba kan imaka aan hayno yudbirhu bardu fi dafatirihi kasrat laxaqna waa kii aan shalay soo haynay iyo waxyaalahaasoo waa umuuro taasoo kolley dee ruuxa waxyaalo kuba imanayo uu leeyahy waxaasiyaaniyo bajer kuba keenine aduu kitaabka kamid maaha bal markaa wuxuu yihi wasilhu ay sile darba wey ina darbi baan hayne darbiga waxaad la xidhiidhisaa bilxuruufi xuruuftii la xidhiidhiyo khaban xaala kawnihi khaban xaal uu darbigaasi khab yahay aw la amase laa tasilu ha laba xidhiidhin xuruuftii iyo kelimaadkii darbigu uu ad kuba keenaysay ee maca cadfihi uktubhu waxaad qortaa ama khabkii aada seexda dee kelimaad fawqa alxarfi ama fawqa alkelimati kelimada korkeeda ku seecan dee saa ugu qor maca cadfihi khadkaas laabitaankiisa aada hareeraha kasoo laabayso iyo darfa aad kasoo laabaysaa iyaday laba jiraan aw amase kasba la ay idribhu ama darbigii waxaad kulaba timaadaa ood wixii ku fogaysaa bikasbi laa laa qoritaankeed xaggiisa hore laguma qoro uma bacdiyeedna marka wixii ziyaadada ah ay dhammaadaan ilaa ilaa qoritaankeeda xaggiisa dambe laguma qoro aw mustadaaratin amase waxaa kaloo dee adigu darbigii aad kulaba timaada ood iyada wixii ziyaadada ahaydna kuba fogaysaa ibcadhu binisbi daaratin goobaab barhkeeda oo adigu waxaan aan qowskan idhaahno oo laba qows dhexdooda geliyo xagga horena qows kaba dhig xagga dambena qows kaba dhig wailaa haddaanad umuuraha yeelin sifran faktub waxaad qortaa sifran sifir qor fii kulli jaanibin dhinac kasta oo adigu dee dhinac kastaba ujeedadu xagga hore iyadadu halkay ka bilaabmaysana sifir oo sifirkana waxay u wadaan waxay leeyihiin waa daa'iro ama goobaaba weeye waana sifirku tan aan eegno imika marka la eego lde xisaabtan kale imika loo isticmaalo dee dadkan aan carabta ahayn ba isticmaalaan iyo laatiniga ee dee taas oo kale xisaabteeda sifirkeedu waa kan dee shantan tan imika qaaliban carabi ahaan loo isticmaalo ayuu la mid yahay sifirkay noo sheegayaanna waa taas oo dee sifirkii imika eg waa qarnigii sideedaad oo iyaga malaa xisaabtay isticmaalayeen baaba taa ahayd kullina waxa dee macruufa arqaamtan imika carabida ee carabi ahaan aan u isticmaalle sifirku uu dhibicda yahay ee dee taasi ay tahay waa arqaam asalkeedu hindi yahay oo xaggaa kasoo gashay carbeed arqaamtan kale imika laatiniga la yidhaaho ee sifirkeedu shanta yahayna dhab ahaan carab baa soo saartay oo waa arqaam carabiya oo iyaga laga qaatay weeyaan oo sifirkana ee markii hore walow xisaabtu mala ay sii jirjirtay kollay iqtiraaxiisa meesha cadadkaa dee isagu madhan aanay waxba ahayn oo kale oo xisaabta kollay faa'iido weyn usoo kordhiyeyba ikhtiraacisa muslimiin baaba lahayd bal haddaba in sifirku sheegaya waqtigoodiina malaa dee ilaa imika dambe waatan dalalkan maqribka wax kalama qortaan iyo tabakun bay xataa masaaxibtooda kuba qoraan iyo kutubtooda sifirka uu sheegayaa oo goobaabtan ama calaamadan shanta taydan kale aan isticmaalo weeye waana sifirka si uu ku yahay dee tan kale ee xisaabtan imika dee laakin ahaanba loo isticmaalo haddaba waxaad dhigtaa waa daa'irada ama goobaabta ama taa calaamada shanta ama sifirka calaamadiisa dhig xagga hore iyo marka ziyaadadu dhamaatay xaggeeda dambe fii kulli jaanibin wacalim weli aan ka hartay intan aan yar fahamno si aanan usi yar wadin waayo waa tiro yar bay idinka baahan tahay iyadoo dee horena aanu usuga soo aragnay xataa ka yaree dalciga qaar kamida ee aan kuga soo aragnayna kitaabkan ikhtisaar wahay waxan yaanu dhamaynin be bal markaa kashtigii la iska daayo iyo maxwigii aan darbiga u fiican qaadano oo de waa waxay si hore uqaateen waktigeenan umuurahan iyo waxaa dhici karta inaanay imane wixii ziyaadada laba qows dhexdeeda la geliyo raqabna loo yeedho oo haamishka un la yidhaaho intaasi waaba ziyaado oo ay laba yidhaaho taas baayo oo umuurahan aan loo baahana laakiin kutubtii hore ee lama dabdinayo dee fartahayd bay umuurihii kula sugan yihin waana waxyaalo kala duwan oo kutubtaa kala duwan kuba sugnaayo dee dad kala duwan ay isticmaaleen marka horta ta wuxuu leeyahay darbigu ta ugu horreysay inoo horreysiiye xariisin ee kelimaadkii ama kelimadii ziyaadada ahayd ee doonaysay inaad meesha kaba saarto waxaa dhici karta waxba ha xoqin hana tirtiirin waxaa dhici kartaba adigii ziyaado aada kuu qaatay inay riwaayo kalaba san ku tahay oo inay ziyaadaba ahayn umuurahanna xadiidka khaas kumay ahayne culumti kala duwanleyda markay kutubtooda qorayaan waa waxay isticmaalayeene had keliga ama xariisin saa u dhexmari kelimadii waad dhexmarinaysaa waa kelimadii wax laga aqri'i kara waad reebaysaa waa la aqri'i karaa uma tirtiraysid laakiin calaamadan khadka aada dhex marisay waa inay ziyaado tahay ayay calaamadeed oo darbi baa lahi macnaa darbigu halkana waa macnaa ibdaal burin kelimadii la burinayo waxay taa u yeeleenna waa in waxa ka hooseeya la aqri'i karo hadhow haddii ruux kalaba yimaado waskeedii uu muuqdo uu arko inaanay ziyaado ahayn tusi unbaaba saxa lagu qoran karaa kelimadan sidaa markii hore lahaway ansaxday taasaa lagu qoran karaa laakiin haddii la tirtiriyo waxyaalahaasi ma imanayaan in ruux ogaan wuxuga tiray kitaabkiina ninkii nusrada dambe helay waaba u qaadanayaa tuhmaa iman kartaa bal markaa xarafkii la xidhiidhi ma xuruuftii ama kelimadii la xidhiidhi khadkaas sidaa u dhex mari taasi waa qaybta hore muxuu intaa isagoo sheegaya balaamis ku laqbeeya wasilhu damiirkan baariskaa darbiga ka dhig wasil xidhiidhiyo hu darbigaas darbigan aada la imaanaysa waa burintan diyadee kayfiyadan aad wax ku burinayso filxuruufi xuruuftii la xidhiidhi xuruuftuna waa kelimadii ama kelimaadkii aad darbiga iyo ziyaadada ahae bar doonaysay inaad buriso khadan xaal yahay darbigani khad iyo xariisin aada dhex marisood iyagii la xidhiidhisay taawe falsaasiyad waa mid awlaa bud ama haddii dee waxaa kaloo iyadana la isticmaalay oo barhkoodna iyagu kutubtoodii ay ku dabdisteen khadkan la xari markaa la marinayo wixii madrubu calayhiga ahaa ama kelimadii madrubu calayhiga ahayd inaan lagu la dhex marin oo lala xidhiidhin xuruuftii aan lala xidhiidhin ee korkeeda ayaa khad la jeexayaa khadkii marka sidaa korkeedii loo jeexo ayaa intii ziyaadada ahayd hadday kelima ahayd iyo hadday kelimaad ahaydba marka khadkii saa loo dul mariyo ayaa hadheeraha laga soo godaya ba oo kale ka soo qaad badeenu dee markaan qorno sare u taagantay soomaa waa adoo taa kusoo foororiyo uno aadna uma soo dhex gelinaysid khad intaad dul mariso maaha kelimada dhexdeedii iyo waa korkeedii aada khad saa u jeexdo halkii ziyaadada ahayd hareeraha kasoo yar laabuun intii ziyaadada ahayd markaa adoon qowskii ada soo dhaadhicin ama caalada soo baxsanayd afkeedii labadii dhinac kasoo laab iyadoo intii korkeed aho kelimadii hadday tayd kelimadii ku dul qor khadkii mari labadii dhinacna halkii iyada labadeeda dhinac ahayd kelimada uun ba carab caarada khadkaa kasoo yar laab oo kusoo yar foorori markaa taasi maxay noqon kelimada seediiba iskaba tahay calaamadan dul taala intaasi waa iska zaaid weeye waa calaamad darbeen taa markuu sheegayana muxuu yihi awlaa maca cadfihi waa intaas oo wuxuu yihi aw laa tasilhu hala xidhiidhin min khadkii bilmadruub wixii madruubka ahaaye waxa weeyaan waktub qor fawqahu khadkaa korkiisa ku qor maca cadfihi weeye khadkii jeex ama wakubba fawqahu khadkii korkiisa wixii madruubkaa jeex maca cadfihi cadfigiisu waa adigo soo qaloocin iyo soo laabid aad khadkii soo laabaysa waa khadka jeexday iyaday la jirto oo khadkii un saa u duldhig hareerahana kasoo laab intii dee ziyaadada ahaydna waa inuu khadkii uu dul maro ama korkeeda ku sugan yahay afkana aad in yar soo laabtay adoonada soo gaadhsiin sadarkii bal taasna waa mid kale waa wej waxaan tirsanaynaa inta wejee dee bal culimadu darbi ay kulaba yimaadeen taa hore dhexmarinta waan aragnay khadkiiba kelimadii la dhexmarin ka labaad waa iyadoo kelimada korkeedii khadinta la sheexo hareeraha laga soo yar rogayo marka maxaa kala werin aw katba laa halkana kolay sheekha kitaabkani wuxuu inoo sheegayaa laftigan katba inay ku nasbisantay nazculkhaafid waxa la yidhaha madhab kuufiya kolley macnaa kelimadu way jarnayd markii xarfujarkii la gooyey ayay nasbadani timi oo asalku markaa muxuu noqonaya aw yubcadu waa la fogeynayaa oo wixii ziyaadada ahaa baa la fogeyn bikasbi lah saasuu ahaa markii bacdi ay go-day bay kasba lah noqotay oo markaa waxaad ku fogeysaa na yubcadu baa inoo taalay wamaa yaziidu fi lkitaabi yubcadu ya waxaad ku fogeysaa hataa taa kasban wamaxba bikasbin bimaxwin baan lahaaye wamaa wayubcadu waa la fogeynayaayo wixii zaa'idka ahaa waana waj saddexaad ee erad hadda waa mid saddexaad waa kayfiya saddexaad bikasbi lah laa qoritaankeeda la qoro halkii bilowga ziyaadada uma ilaa ilaana haddana la qoro dhammaadka ziyaadada taas baa lagu fogeynayaa oo tadna maxay tahay iyaduna intii ziyaadada ahayd halkay ka bilaabmayso laa ku qor haddii halkaa bedelkeeda laa la qoro min ah waa la qoray iyadana oo min ou jeedo ziyaadadii waa xafiijida iyado halkaasay ka bilaabmaysaa lana intani kuma jirto weeye kitaabkii la marka halkii ziyaadada bilowgeedii lagu qoro markii ziyaadadii dhamaatana ilaa qor oo ay ka dhigan tahay waxaani zaa'idun minhun dee min hadi lkalima ilaa hadi lkalima ama dee kitaabkii laysa min alkitaab ama laa min alkitaab oo de waxaan waa wax zaa'ida halka laga bilaabo ilaa halkaa laga gaarayo oo markaa barkood baa saa u dabdiyo waxay qoreen ziyaadada bilowgeediina laa bay qoreen markay ziyaadadii dhamaatayna ilaa bay qoreen saddex wej baan markaa haysanaa aw nisfu daaratin halkana haddaad cunto dee siman iskagaba nasbiso aynaaye aw yubcadu waa la fogeynayaa wixii ziyaadada ahaa bikasbi nisfi daaratin goobaab barhkeed waa waxaan qawska imika la idhaha waa dee daa'iro waa qayb kaba mid ah waa laba qawsun dhexdood ayaa lagu markaa fogeynaya oo markaa macnuu yahay intii ziyaadada ahayd eeg halkii ka bilaabmayso kale waa imikaba la isticmaaleen qaws iyo saa xaggiisa hore ku qoro saas waa daa'iro barhkeedu niskeeda marka ay dhammaato ziyaadadiina halkii qaws geliyo intii adigu ziyaadada ahayd laba qaws dhexdooda geli taasna waa kayfiye kale oo dee culimadii ay isticmaaleen oo raggii kutubtooda u cinaayoonaya o dabdinayay ayuu isticmaaleen oo iyadoo ziyaadada bilowgeediina qaws la qoro qaws kalena oo qaws lasoo furo tii kalena haddana xagga markay dhammaato taasna iyaduna waa mid wela haddii aanad sidaa yeelin weeye sifran faktub waxaad ama dee aada ku calaamaysaa ama aada qortaaba sifran sifir qor fii kulli jaanibin kolo nisfu daarina waa fii kulli jaanib sifirku waa fii kulli jaanib oo markaa sifirkii waa taan soo sheegnay oo kollay dee qolo waxaan ay adkaynayso inay sifirkanba markii hore dee uu ahaa shay islaamku ay isticmaalaan oo de xaggeenaanu kaba tegay xaggeenaanu kaba tegay bal hatamyada nafteedu ayaa labaa yidhah waa arqaamta carabiga ah ficlan iyo arqaamtan kale arqaam hindiya yidhaahaan se dee waxay noqotay imakatanna waxay u noqotay mid bal iktiraaceedii iyo ciddii lahayd inagoon eegin isticmaalkii hore aynaan eegin markaad noqotay sidii shaayaca ahayd curfigii kan baa carabi noqotay taa kalena waxay noqotayba dee taa imika dad kale ay isticmaalaan waana iska jireen beriyo qaarkood khaasatan nimanka maqaaribada oo dee ku doodayay dee imakana way dhaanay dee waxa weeyaan kan un la isticmaalo kan la iskala daayo ama arqaamteeni aan taa kuba bedelna xataa majmac alfiqhi alislami waan filaya inuu qaraaraadkiisii uu kaba mid ahaa maruu qaraar soo saaray ee intaas waayo wax muddo la isticmaalo asalkeedii haddaynaan eegin maanta isticmaal ahaan waxa macruufkaa ee kutubtii noogu qoran si kastaba macruufa weye marka in taa lasoo qaato tan lagula bedelo iyagoo dee bal mancinayay ayaaba dee qaraaraadkoodii kaba mid aha waxaan ka rabay maalintii u horeysay wasaaradda tacliimta berigan shaqada bilaabaya aan imtixaanka u fadhiisanay ninto toonisin baa joogto irsaadkii koowaad ayna siiyeen wuxuu ahaa nin markaa toonisi ahaa inuu yihi tan carabi maaha tan baa carabiya taasun ku qora macnaa tan kale asalahaanaan ku qorina waxaa qorta waa tan da imika laakin aan u naqaano taasun waa waraaqihii aan qorayne de nlo markii naloo qaybiyo safaxaadkiiba si aan taariikhda u qorno taasun baa ku qori kartan kale iyagoo aad bay ugu adadagiin taasun bal markaa sifran qorkii kulli janib oo markaa maxay tanin tahay waa calaamadii afraad ayn imika inoo de ah calaamaadkii darbiga oo in sifir ama dee khamsadeeba aan idhaahno tan imakaan isticmaale halka uu ka bilaabmayo ama kelimada ziyaadada xaggeeda horaa lagu qori marka ay ziyaadadii dhammaatana sifir kale ama waxa weeyaan calaamadan dee shanta oo kale ayaa lagu qoraya ama daairaba dhaho ayaa halkii ay ziyaadadu markay dhammaatayna lagu qoraya marka waxay ka dhigan tahay intaa labada udhaxaysa waa ziyaado oo waxay leeyihin sifriba waxa loo eli dakhuluwihi oo tanna waxay ka dhigan tahay inay de intani kitaabkii aanay kuma jirin oo intani ay de wax maran oo kale ay tahay bal markaa calaamadiyo darbiga kalena waa taas markaa shan calaamo ayaan aragnay shantaas yoodba waa la isticmaalay intaas waxay leetahay waa mafhuum marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wacalim calaamee sadran sadran israaciyo sadar sadar u calaamee idaa maa kasurat hadday badnaato suduuruhu ay suduuru zaa'idi weye kan zaa'idkaa sadaryadiisu hadday badnaadaan sadar sadar u calaameen awlaa halkan awlaaba ii taale laakiin kullay sida malaa nusuusiya ama macnuu yahay waa laadii iyada ahayd dee alifta ay kaba dambeysay ee aw iyo laadii xarfu nafyiga ahayd oo wada socdo mooye ee maaha kulisan awla ay amase awlaa tuclim sadran sadran waxba tucallim sadran sadran amase haba calaamayn sadar sadare waxaad markaa samaysaa uun ood ku kaafsoontaa sadarka halkay ziyaadadu ka bilaabmayso iyo halkay ku dhammaanayso oo calaamadiyo darbiga ad u yeesho oo imika intana maxay tahay kolley wax calaamo cusub inooma jirto ee waxa weeyaan waxay noqotay hadduu bal sadar dhan uu noqdo wixii ziyaadada ahaa santii ayaa inoo soo noqonaya oo dee cidba sida ay isticmaashay taasa inoo soo noqon laakiin sadar bay ka badnaatay oo dhowr sadar baada ziyaado kitaabkii ku wada ah inaad intii oo dhan bana la ibdaaliyo ama la darbiyaa la doonaya marka wuxuu leeyahay sadar sadar u eego sadar kastaba markaa calaamadii ku qor oo haddii ad doorato laba qaws inaad dhexgeliso sadarka hore labadii qaws dhexgeli kii ku xigay labadii qaws dhexgeli kii ku xigay ama calaamaadkii kale kolba dooratay sidaa ku samee balkaasi iyada waa midoo iyadoo sadaradii mid kastaba gooni ahaantiisa calaamadiisii loogu dhameeyo tilmaamaysay waxan inuu zaa'id yahay awlana waxa macnaheedu yahay intaa la iska daayo oo lagu kaaftoomo halkay ziyaadadu ka bilaabmayso iyo halkay ku dhammaanayso sidii haddii sadar keliya ama sadar qeyb kaba mida ay tay adyeelaysay ziyaadada bilowgeedii iyo dhammaadkeedii in labada qows aad geliso oo ujeedada bal saddex sadarba hadduu ahaa sadarkii koowaad markaad calaamadii ziyaadada ku qortay bilowgiisii sadarka saddexaad in dhammaadkiisa calaamadii ziyaadada ku qor inta udhaxaysa iska daa oo waxba markaa sadar sadar haw calaamayne ee laakiin mar keliya uun ziyaadada calaamo u yeel xaggeeda horiyo xaggeeda dambeed taas bal taasba weeye awlaana kallina waana macno cad markaa wuxuu uhi wacalim calaamee wixii ziyaadada ahaa weeye sadran sadran sadar sadar u calaamee idaa maa kasurad hadday badnaato suduuruhu suduuru zaa'idi kaa zaa'idkaa sadaryaashiisu aw amase laa laa tucallimhu sadran sadran ha calaamayn sadar sadare ee waxaad ku kaackaafsoontaa bal iktafi markaa calaamatii ama dee bitacliimihi waxa weeyaan inaad calaamayso oo maratan waaxida oo halku ka bilaabmayo iyo halku ku dhammaanayo mar keliya aad calaamadii kuba qorto taa ku kaaftoon hadalkaasi intaasuu ku dhan yahay hadda marka wuxuu yihi wain xarfun xaraf wain ataa hadduu yimaado wain xarfun xaraf ataa hadduu yimaado takriiruhu celcelintiisa oo macnaa xaraf ama kelima ay soo noqnoqotoy laba qoor qorato waa kelimo keliye mid baa lama burinaya midna waa kelimo keliya laba goor qorantay marka mid baa ziyaado ah kii ziyaadadii baa la doonaya inaad buriso marka waxa weya midna waa meeshay ka baxaysa midna waa dee ibdaalkii baa lagu samaynaya teebaa markaa ay tahay tan inaan ibdaalka ku samayno wuxuu ihi fa abqi waxaad daysaa ood reebtaa ood baaqi yeeshaa oona dee burin maa kii awala sadrin fii awali sadrin sadar bilowgii ku sugnaaday uma bacdiyeedna maakii ay abqi baaqi yeel maakii aakhira sadrin fii aakhiri sadrin sadr dhammaadkii waxa ku sugan uma haddii aanay labadaa xaalo midna ahayna waxaad baaqi yeeshaa maa taqadama kii horeeyo dee labadayna kaasi markuu qormay sawaabuu ku qormay ka dambe ziyaadada ay tahay ka dambe ha noqdo darbigaagaiyo wixii hore male hore
sii cusboonayso ama fiicnayso ujeedadu kolba ka fiican khadkiisu waadixa yahay reeb oo daah qowlaani fiihi kan de ama kan haadaani qowlaani waa laba qowloo kala reebaya markaa aanay labadaa xaale hore midna ahayn laakiin welibana waxa weeye kaasi maa lam yudaf lafdigan aan leenahay ka hore reeb ama ka dambe ama waxa weeya ka fiican maa lam yudaaf haddaan la idaafayn oonu lafdi mudaafa aanu ahayn aw yuusaf ama aan la wasfin oonu dee mid la sifeeyey aanu ahayn kolleyna wasanka ayuunbaa umuurahan keenay daruuro wasan baa keentee ee ficilku ficil majzuum uu ahaa oo aniguba san imanka dee sunta waxay noogu dabdisan yuusafa ayaa ku dabdisan sababtana waa daruuro wasan baa keentee asalka ficilku waa dee ficilkan la kanu ku cadfan yaho waa ficil majzuum oo waa reeban yahay laakiin waxay daruuradu keentay hamsadan aw ku sugan in la tashiiliyo ama hamsatu wasli loo bedelo markii taasi ay keentay irtiqaau saakineyn baa yimi oo dee wowdii oo reeban iyo fa'd oo reeban baa kulmay saasaa deeta waxay keentay fa'dii in la xarakeeyo hamsadna meesha way ka baxday oo marka la inshaadayo marka kale dee uma baahnia marka lagu inshaadayo aw yuusafaw naxwahumaa aw yuusafaw naxwahumaa faallifi ayay noqonaysaa waana haddii kale wasankaan qabanahayn ama dee jabitaan ku imanaya bal haddaba laakiin marka aw yuusaf ama se la sifeeyo weeye iyo wanaxwahumaa wixii kale iyaguba dee si kale isu raacsanaaye kuwaa lamid ahaa idaafada iyo wasfiga iyo waxaa laba mid ahaa hadday taasi jirto faalif macnaa labadii islahaa isudub hakala goyn oo dee iyadoo hakala markaa waxa kelima aada darbisay ama aada masaxday ha u dhexaysiin weeye oo taa ha uma dhexaysiin marka imaka halkana maxay tahay umuurahan de waa umuuro taariikhan kutubtii horenaba dee maktuudaadkiina wax lagaba helayo laakiin ruuxu adna ta'amul iyo raacasho fiican ayuu waxaan hagaag ugu caddaanayaani imika wuxuu inoo sheegayaa halkan kelimo xarfba ayanaana waa kelimo ayuu laba goor qoray waana qoraya mid baa markaa ziyaado ah wuxuu doonayaa mid ahaan inuu masaxo ama uu ibdaaliyo teebaa la ibdaalinaya waa intaa weeye marka wuxuu leeyahay had iyo goor markay kitaab iyo waxa la qorayo suduurta bilowyadeedii halkay ka bilaabantay halkay ka dhammaataa ricaayo gaara iyo ilaalin gaara ayay leeyihiin marka haddii ay sadar bilowgii iyagu ay ahaayeen sadarka bilowgiisa ha fayoobaadee talabaad masax ama darbiyo taa sadarku ka bilaabmaya daa taas ilaali taa daa haddii sadar dhamaadkii ay ahaydna awaakhira suduur iyadna ricaayay leedahay oo laba kelimo sadar ugu dambeeyey ayay midi ziyaado tahay ta ugu dambaysa sadarka si uu sadarka dhamaadkiisa u fayoobaada dar ha darbine ka hore markaa darbi oo ama ibdaalkii ku samee si markaa waxa weeye awaakhira suduur ay noogu fayoobaato bal markaa taasi waa marka arrintu ay tahay ama sadar bilowgii ama dhamaadkii laakiin hadduu sadar dhexdiyaysee la yeelaya marka wuxuu leeyahay haddii aanu labadaa midna ahayn eeg labada kelimatii horreysay taa daah sababta waxa weeye taasi sawaabbay ku qorantay oo iyadaa sawaab ahayd tan dambaa qaladku kaba yimee taasi markii hore si sawaabka ahayd bay hayde ta horreysay daa marka taasi waa qowl tan dambaa labada qowl ay ku sugan yihiine waxaa kaloo bacdigood yidhaaheen labada kelimo eeg u fiirso tooda talba khadkeedu fiican yahay taas dayso ta aan khadkeedu yar fiicnayna hadday kale fiican yihin taa ibdaalka ku samee marka istajid macnaa waxa weeyaan waa abqin markaa si iyadoo fiicnayd ee jayidka ahayd kelima khad ahaan iyo waxaa dayso weeyo labada qowl halkaasay ku sugayn laakiin markaa aan leenahay ama ta hore ama ta dambe baama ta fiican ayaabadu de ayaa la daynayaaba waxay ay tahay markaanu waxaan mukararkii aanu mudaaf ahayn ama aanu sifo ahayn ama dee wixii lamide saasoo kale isugu xidhan hadduu mudaafiyo maalan waxaa meeshii ka soo qaado cabdullaahi buu doonayay inuu qoro cabdigii baa laba goor qorantay laba goor qorantay ama mudaafu ilayhi allahadii baa laba goor qorantay mid ahaan baa la doonayaa in la masaxo si kelimada isku xidhankeeda iyo israaceedii ugu hagaago oo dee loo ilaaliyo abdi marka ay tahay mudaafka ta hore iska masaxsi mudaafkii mudaaf ileehgii aan loo kala dhex gelin wax masaxani oy u wada socdaan oo isudun buu leeyahy labadii kelime islahaa haddii mudaaf ileehgu takraarku kuba yimina dee inay ka hore ayaa mudaafkiisii ku xidhan labadaa isku daayo ka dambe iska masax ama ibdaalka kuba sameen waxaa lamid ah imaka sifadii oo kale sifadii haddii bal matalan aada qoraysay dee hada kitaabun mufiidun oo mufiidun laba goor ay dhacday waana sifo kitaabkii ah si haddaba mawsuufka iyo sifadii aan loo kala dhex gelin ay isu raacaan labada dee ta dambe ee mufiidka ah iska masaxo taa iyadu dee sifada iyo mawsuufkeeda yaanay waxba u dhaxayn oo bal markaas weeye marka la eleeyay ma tii hore daa ama ta fiican ee haddii mudaaf iyo ama wasfiya ay tahay waxaad ilaalisaa si hadalku isugu xidhnaa ama mudaafkiiyo mudaaf ilehgii ay isu raacaan ama sifadiiyo mawsuufkeedii taa ilaali oo bal markaa wixii iyaga mudaafkii iyo haddii mudaaf ilehgii kelimo kaloo masaxan ay ku dhex jirto way kala go-eenba bal markaa taas buu leeyahay intaas buu inoogu sheegay marka halkan umuuraha ilaali oo wuxuu yihi wain xarfun ay wain xarfun taada dambid ay fasiraysunbaa faacilkii markaa xarfigana ah waxmaya dee ficilkii markaa waxawey halkan kelimada faacilka ay ahayd wain ataa hadduu yimaado xarfun ataa uu yimaado takriiruhu celcelintii oo ujeedadu kelimo ay soo noqnoqoto xarfkii waa kelimadii be fa abqi daah oo waxaad daysaa maa kii awala sadrin fii awali sadrin sadr bilowi ahaa si suduurta bilowyadeedu xaggii quruxdii baa ku jirta loo ilaaliyo uma haddii aanay dee sadr bilowi ahayn ay aakhir yihiin uma abqi waxaad daysaa ka maa aakhira sadrin maa kana aakhira sadrin taa horena waad iska nusin kartaa maa kana awala sadrina ama maa kana aakhira sadrin ama dee fii aakhiri sadrin wixii kuba sugan kaa daa uma taa bacdigeedna waa haddii aanay labadaa midna ahayn maa taqadama wixii horeeyey ee sawaabnimo horta marka hore ku qormay kaastaa oo ka dambe ibdaali aw istajid ama tan dambe fiicnayso oo ujeedadu abqil ajwada ka fiican ee markaa khad ahaan iyo dee markaa bayaan ahaan iyo waxaa u fiican dayso qowlaani laba qowl ba ah tan oo haadaani qowlaani weeye waa laba qowl waa tan waxaana ay tahay markaa maa taqadamada iyo taas maha aakhira sadri awala sadri uma yaalo laakin taasi waxay maa lam yudaaf haddaan wixii la idaafeyn kadee takraarka uu kuba yimi aw yusaf ama aan la sifayn iyo wanaxwahuma aw naxwahuma amase wixii naxwigood ee ujeedada hadal israacsanaa oo ay tahay inaan la kala dhex gelin oon la kala goyn ay tahay oo dhan ee faalif isu dumo wixii isleh israacsan isaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi oo kale markaa iyaga israac iyo wixii markaa kale iyada ibdaalka kuba yimaado si labadooda adigu ay isugu xigaan ujeedadu labadaa isku daa ay isku xigeen marka markaad labada isku xidhnaantoodii ilaaliso ama ta horey noqon tad masaxaysa sida mudaafiliin oo kale ama ta dambey noqon mausheeda ama ta horey noqon sida mudaafka oo kale dee sifadna ta dambey noqonaysaa bal umuuraha isku xidhankooda iyo israacooda ilaali taasba weeye alcamalu fi ikhtilaafi riwaayaat kolley waqtigana waa kooban yahay waxaana la yarbaya ma yarbaahan yahay allah subxana wataala alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجل تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا أو يصوبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو واقتصروا في كتبهم حدثنا على سنا أو أنا على سنا أو نا وقيل دسنا واقتصروا أخبارنا على أنا وأرنا والبيهقي أبنا قلت والرمز قال إسنادا يريد قفا وقال الشيخ حذفها عهد خضا ولا بد من النطق كذا قيل له وينبغي النطق بدا وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاوا ثقا بها وقد فالرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائر وقدرا بعض أولي الغرب بأن يقولا مكانها الحديث قد وقيلا فالحاء تحويل وقال قد كتب مكانها صحاء فحا منها انتخب ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملا مؤرخا أو جنبها بالذرة أو آخر الجزء وإلا ظهرا بخد موثوق بخد عرفا ولو بخضه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملا من ثقة صحح شيخ أم لا بسم الله الرحمن الرحيم العمل عمل كيف اختلاف الروايات الروايات كلا دوان إذا كتاب وروح مركا قرن أيو روايات كيسيها بل سي لو عمل فليي معناها وحوي شخصيا إمك كتابة حديث كان كترنا kitaab dee uu riwaayo u leeyahay oo laakiin lagu wariyey laba riwaayo ama wax ka badan ayuu qorayaa kitaabkaasna riwaayaadkaas dee iskhilaafba iyaga dhexdooda dhacayo ama ziyaaday dee midkood yeelan nuqsaan baa mid ku sugan lafdi baa lafdi kale halkii dhacaya waxyaala dee adigu riwaayaadka ay ku kala duwan yihiin baa jira haddaba bal markaa uu qorayo uu doonayana kitaabkiisii dee riwaayaadkii uu lahaa kitaabkani in laga wada helo bal si uu yeerayay iyo wixii uu samaynayey taas buu imika abyaadan saddexdaa sheekhu raximahu llahu tacaala inoogu sheegaya oo wuxuu yidhi walyabni ha bineeyo oo ha ku bineeyo macnaa ha yeelaba kita kitaabahu kitaabkiisa mafcuulkii waye awalan marka hore calaa riwaayatin riwaayo keliya oo riwaayaadkaa kitaabka uu kuga yimi kamida horta kitaabkiisa asal ha uga yeelo taa ha ku asiso ha ku bineeyo wayuxsinu markuu taa yeelo dabadeedna uma bacda dalika yuxsinu wuxuu fiicnay de uu sugiyo iyadna dabdin alcinaayata cinaayada bikayrihaa keyrkeed waa riwaayaadkii kale waxa weeye uu ku iyadaa bal markaa dee riwaayaadkii kale kitaabku lahaana ihtimaamkii iyo cinaayadiisii uu u cinaayoonayey xagga sheegidooda iyo furuuqda caddaynteeda taas ha u cinaayoodo oo waxa weye macnaa kitaabkiisii yaanu ka dhigin marka hore baanu ku binayn talfiiq laba riwaayo iyo wax ka badan uu isaga keenay uu tadna in kasoo qaatay tadna in kasoo qaato saa wada damjiyeyoo cibaaro keliya ama hadal keliya riwaayaadkii uu isu dhexgeliyey taa waayo iltibaas baa iman ciddii riwaayadan lahaydna lama garanayo dadkiina waatanoo dee riwaayaadkii kitaabkii baa loo wada tirinaya iltibaas baa jiree horta riwaayo riwaayaadka kamid ha qorto asal ha ka dhigto taasita uu asalka ka dhiganayo uu kitaabkiisa ku soconayo ku binaynayo haba noqoto marka uu taa ku bineeyo kitaabkiisii xaggii riwaayaadkii kale ee de waxa weeyaan wixii kuba sugnaana dee sheegitaankeed iyo muujinteed ama caddaynteed iyadana aada ha ugu ihtimaamo oo inuu caddeeyo markaa weeye wixii furuuqee alfaadahoodan u dhexeeya haddii ay alfaadaha ku kala dunaayeen ama ziyaadada tan uu ku bineeyey ee uu asalka ka dhigtay ay leedahay haddii kuwa kale nuqsaani jirtay ama naqsiga kuba sugan waxa weeye dee riwaayadiisan ama kuwa kale umuurahaas iyadana haba muujiyo ha caddeeyo bal taas wayuxsinu waan u fiicnaynayaa kolleyna waa matni aan hayo muxaqaqi siix oo xarakaysna haddii wayuxsin ilcinaayo laba jasmiyana oo walyabni awalan kitaabahu calaa riwaayatin wayuxsin walyuxsin ilcinaayata laydhana malaa dhib may lahaateenba wayuxsinu waan u fiicnaynayaa macnaa ha fiicneeyo weeye markaas horta markuu riwaayo keliya ku qortay alcinaayata ihtimaam bikayrihaa waa iyada riwaayadiisan uu asalka kaba dhigta uu isagu doortay wixii aan ahayn ee riwaayaadkii kitaabku uu lahaay ah iyadana cinaayada uu cinayoonayo taas ha fiicneeyo ha wanaajiyo oo ujeeddada umuuraha ku baraarujiyo oo siyaalaha inoo soo socda ha ku caddeeyo bikasbi raawin maca kasbi raawin dee markuu iyagii caddaynayo furuuqdii bikasbi raawin maca kasbi raawin raawi qoritaankiisii iyadoy la jirta taas caddayntiisa iyo muujintiisa raawi sawaaun sumiya aw ramzan sawaaun sumiya ama waxaa dee siman sumiya la magacawyaa raawigaas oo ujeeddadu magaciisii oo dhan sheegaya aw ramzan aw ramaza ilayhi ramzan amase ishaare ahaanun ishaariyaayo magaciisii xaraf ama wax ka badan ka soo qaadaya dee markaas ee adigu bal ama magacii oo dhan waanu sida fiican ha sheego waa saaxib ariwaaya ama ramzi haba sheego oo dee uu markaa ramzi uu isagu samaystay magaciisii ishaarona ha laba yimaadee laakiin isagoo raawigii riwaayadan lahaa qoraya bal taas furuuqdii ha ku muujiyo wayakt aw yaktubuhaa amase waaba qorayaayo ziyaadadii ama wixii dee furuuqe u dhexeeyey riwaayada yaktubuhaa riwaayadii kale muctamiyan xaalu yahay mid u cinaayoonayo bixumratin calfaan ayuu ku qori oo khad cas oo ka duwan khadkii kitaabka kale uu ku qornaa ayaa wixii riwaayada kale kuba sugnaa ee waxa weeyaan ziyaado ahaa ayuu ku qoraya isagoo haamishkii ku qoraya waxaysu meelo zaada uu ziyaado oo uu wax la ziyaado alasl waa riwaayadii u asalka kaba dhigtay oo isagu kitaabkiisa ku bineeyey uu la ziyaado kuwii kale wax kaga la dheer yahay oo ziyaadadu ay ku sugantahy riwaayadiisii uu kitaabkiisa ku binaystay markaa xawaqahu waa qaws ama nisfa daaru ku hareeraynaya intii ziyaadada ahayd bixumratin casaan waa isagoo dee qawski cas dhex gelinaya wayajlu adigu ama xumra ha jirto ciddii xumradan lahayd iyo casaankan iyo wuxuu uga jeeday hadduu dee si kale uu bal markaa ramsiga ciddii lahayd ama wixii oo dhan ba adigu bal waxaasna waa muujinaya caddaynaya sidee adigu kitaabkiisa meel kamida ramsigan ama xumradan kitaabka bilowgiisa ama dhammaadkii ama meel kale sidaa kuma daynayo waxaantani ay tahay horta dee kutub badan baa iskaba jirto riwaayaad mutacadida a leh masalan muwadaca maalik haddaan ka soo qaadno muwadac keliya mahe muwadacyaal kale ayaa jira waxbay isla dheeriyeen waanay badnaayeen waktiyadaa hore iyo waxyaalihii dee sheekha lagaba wariyey barhkoodna ay riwaayaadkooda isu geeyeen ama iyagoo dee riwaayaadkooda ka hadlaya se raggii xufaada ee hore maantana waxaan filayaa dhowr muwada waa madbacaysan yahay oo riwaayada yaxya ibnu yaxya layti waa riwaayada ugu mashhuursan ee aadna u muntashirka ee dee tan aan aragnay inta badanna ah taas waa ku madbacaysan yahay maxamed ibnu xasan ashaybani riwaayadiisii muwada iyadna way madbacaysantao dalalkan khaliijkaaba lagu madbaceeyey qolooyin kalena waxaan filayaa iyagana waxbaa laga madbaceeyey muwadayaashoodii macnaa riwaayadoodii waa asxaabtii maalike ay imaam malik kaba wariyeen marka welibana riwaayaadkaas kitaabkaasi leeyahay dee axaadiis dhan bay awqaada qaarkeed isla dheer yihiin oo waxyaalo ay isla dheer yihiin ayaa jirta oo muwadacan dee imika aada u muntashirkii waa riwaayada yaxya ibnu yaxya magaciisna odaka uga qoranya xadiisada bilowgeed laakiin taa maxamed ibn alxasan ashaybani oo la socdo tacliiq adigu uu leeyahay waxa weeye laknawi uu leeyahay oo maanta madbuuca iyo qolooyin kaleba riwaayaadkooda anuu taas ma arkay lakiin kuwo kalena way madbacaysan yahin riwaayaadkoodii haddaba kitaabkaas oo kale ayuu ruuxu qoranaya riwaayaadkaasna way jiraan mutacadidada kitaabku leeyahay riwaayaadkiina furuuq baa udhaxaynaya bal markaa muxuu yeelayaa waa ruuxii naasikha hadee anagu imaka midumaan iska iibsanayna haddaan tii kalaan doonna iibsanayna inagu waxaasiba dhibtaasi nama haysatee isaga kitaabkiisiiyo nuskadiisii buu doonayaa kitaabkiisii see u yeelayaa haddaan bukhaariba eegno bukhaari farabri ha u badnaadee qolooyin kaleo farabri la wadaagsaday iyada xagga riwaayada kitaabku uu jira farabri markay noqoto dad kumayaal iyo kumayaali kitaabkii ay ka wariyeenna huwaa tacaduday baa kitaabkii kaba wariyey ama kuwii isaga kasi ka wariyey kasii wariyey riwaayaadkoodi iyo nuskooyinkoodiina ay dee maanta maxfuud yihiin oo bal markaa waa tan aan arkayna xataa shuraaxda bal dee kitaabkan baa habeenkii isku baraarujinaaye markaa cibaaro aniga ii sugan oo ama kuwa kaleba aan kuma sugnayn oo kaasi aanay wax qaba marbacdeed iyo wax ka yimi aanay ahayn arrintu ikhtilaafu riwaayaad ay tahay oon kutubtii mutuuntahaydee horena waaba u cinaayoon jireen haamishkooday kuba qornaydeen aan arkayna waa ama shuraaxduna cinaayowan bay u leeyihiin waa asiila riwaayadiisii iyo mustamli iyo kariime iyo adugu bal abudar iyo magacyo sidaasaan arkayna intubana sarkhasi iyo bukhaari ay ka dambeeyeen dee ba kuwa ugu horeeyaana ay tilmiidkiisii ka qaateenba alfaadihiina meelo qaarkood waa laftiyo inta badan ziyaadaad siyaasi ma jiro ay ku kala duwan yihiin oo cibaaraad ay ku kala duwan yihiin xafna xajar kitaabkiisa fatxulbaarina walow dee dhibcayimaka ama waxyaala ay ka yimaadeen qolooyinkii kitaabka iyo sharaxa la madbaceeyey la madbaceeyey isaga wuxuu marka hore ku salaystay abudarna in la yidhaaho oo saddex sheekoo iyaguna talaamida farabri ah la wada kulmo wax ka wada wariya mashaayikh saddexuu leeyahay saddex ayuu abudar waayo riwaayadiisu arkay inay ta ugu dee mudan tahay taas buu isagu dee ku salaystay laakiin maxaa dhacay isagu markii hore wuxuu ku talagalayba inuu dee matnigana gooni u dhigto sharaxana gooni u dhigto kitaabkii haddaba markii dambuu ka baqday sharaxoo dheeraanayay inuu taasna ay xajmigiisii weynayso markaa si uu kitaabkiisa u alifay waxay ahayd sharax iyo matnigiisi waa isku dhex daadsanayn matni gaar walow dee matniga abudar uu watay iyo mataasi asal ay u ahayd kuwa kalena marka dambe uu ku baraarujiyo sharaxaan ku baraarujiyo taasay ahayd laakiin markii dambe maxamed faad cabdilbaq iyo qolooyinka kitaabkii ay madbacayna inay tarqiimka uba yeelaan ayaa waxay sameeyeen riwaayadee bukhaari matnigii bukhaari bay soo dhigteen sharaxina way dhigteen markaasa waxaa dhacay hadday ilaaliyaan bal riwaayadiisiiye balba matniga waxa ku sugan iyo sharaxa riwaayada ku sugan ay kala duwan yihiinba waayo isagu dee san umuu dhigan matnigana marka dambea lala madbaceeyey isaga matnigiisi iyo sharaxiisi way isku dhex jireenoo laftigan uu sharxaya matnigu waday ahaa marka isagoo lafti dhigtay ayaa oo gudaha markaad eegto ayaa matniga waxa ku yaalaana cibaaro ahaan ama lafti ahaan ay kaba duwantao lafti kale iyo riwaayo kale ay tahay oo taas baan la dhowrin oon la ilaalin in riwaayadiisii horta iyadna matni ahaan loo soo dhigto dee abudaro taa la ilaaliyo kolba markaa matnigiiyo sharaxi wixii ku yaalay dusha hoostaba cibaaro kalaa taal walow dee kollay baraarujini ay laba soconayso dee waa laga yaabaa marka la eego saaxiib irshaad oo kale iyana ragga u cinaayo aada ugu cinaayooda halkaa inuu yahay haddaba waa kutubta caynkaasa see la yeelaya adig waad qoranaysa marka wuxuu leeyahay talfiiq ha samaynin war riwaayaadkii intana in haka soo qaada intana in haka soo qaadano saa danji iyo isdhexgelin ha ku samayno iltibaas baa ka imanaye adigu riwaayaadkaa mid kamida horta qaadoo dooro taa kitaabkaaga asal ahaan ku qor matigaaga taas ku qoro riwaayaadkii kalena waxaa fiican dee in loo cinaayoodo loo ihtimaamo la sheege iyagii maxaad samaynaysaa dee halkaa haamushka ayaad ku qoraysaa riwaayadii kale ee ama laftigan alfaad ahaan ay isku khilaafsanaayeen ama ziyaadiya nuqsaan ay isku khilaafsanaayeen ayaad haamishka ku qori haddaba in dee sida looga qorayaana waa inaad halkii adigu markaa doonaysay ay ku kala dunaayeen haamishkeeda intaad cibaaradii kale ku qorto ama lafdigii kale sadee imaka aan fadxiga iyo matigiisa aan arkayno kolkol iskhilaafkooda suu yahay ama se aada ku qorto ziyaadadii ayaa waxaad raacinaysaa raawigii lahaa raawigii riwaayada lahaa magaciisa oo dee ay fiicantay inaad dhamayso haddii aan taasna addaysana ramsi aada samaysatay oo raawigii aada u samaysatay dee aada caddaynaysana ciddii lahayd ayaa markaad hadalkii ama kelimadii ama cibaaradii aada dhamayso aada qoraysaa bal taasba weeye intuu inoo sheegay oo markaa riwaayaadkana way kala socnaanayaan riwaaya kitaabkii kugu soconaya tii kalena haddii ay wax kaga dunayd ama ziyaado ay lahayd sidaasaad u sheegaysaa ama waxaaba weeye haddii aana taa la iman had kitaabku dee waktigoodaasna taas way karayeenoo way samaysanayeen kitaabka xibrigii ama khadkii uu ku qornaa sida khadkan madowee dee kutubtii lagu qoro markaad riwaayadaadii iyo asalkii aada ku dhigato wixii riwaayo kale ka dunaa ayaad khad kale oo ama casaana ama midka midab kale leh ayaa dee haamishkii aad ku qoratay ayaad ku qoraysaa waa wixii ama ziyaado ahaa ama dee ikhtilaaf riwaayo ahaa ayaad ku qori waa casaanuun dabadeedna waxaad caddaynaysana ciddii lahayd oo ama magacii baad qoran ama taa in badanna mutuuntii hore dabdisnayd ee kitaabkan bukhaari lahaa iyo hadda waxa weya dee dab kutubtii markii hore culimadii aada cinaayada lahaydna ay madbacaysay walow dee dabcadu ay tan tin ay aada uga qurux badnayd oo taas marka kitaabkii waad arkaysaa dushoo kale baad kariima iyo asiiri iyo sarkasi iyo waxyaalo sidaasa aad ku wada arkaysaa dusha haamishka kuba qoran adugu waa cadsaan baad ku qori waa taasna taas iyada waa mid haddii ay dhacdo kitaab riwaayadaadan aada adigu asalka ka dhigatay ziyaadadu inay ku sugan tahay oo taa kale ay nuqsaani ay kuba sugan tahay iyadii markaa maxaad samaynay ziyaadadii gudihii bay kugu jirtaa si aad u caddaysay intan riwaayadan inay too kuwa kale ay ka dhiman tahay ama riwaayadaa fulaan ay kaba dhiman tahay ayaad iyadii laba qaws dhexdood ood casaysay ood casaysay ayaad dhexgelino waa qawsaskin baad casaynaysaa intii yar marka intaasi riwaayadaadii way kugu jirtaaye laakiin macnuhu waxa weeyaan intani waa zaa'id marka loo eego riwaayaadka kale oo riwaayaadka kale intan ma laha ama nuqsaantaasaa jirtay tan baa ziyaadada leh bal markaa umuurahaas oo dhanna ama kitaabka bilowgiisa ha noqoto ama dhammaadkiisa haba noqotee ama meel kale kaba mida ha noqotee waa inaad caddayso haddaad casaan qoraysana waxaad uga jeediyo ciddii lahayd haddii aad magacan iyo waxa weeyaan halkan haamushka wax ku qoranaysana dee waxa weeyaan ramzi hadduu yahay ramzigaa ciddii lahaydna magaci haddaad dhamayso waad dhamaysee ramzigaa ciddii lahayd xifdigaaga ha ku talagelin waad iloobi karta ama kitaabkii dee cid kale ayuu gacantooda geli karaayo hadhow markuu waxaan kala saari waayo intifaaci uu ku intifaaci laha meesha uu ka baxayo hadhow markaa kuma intifaacayo ciddii kale oo wixii xeyru ku dhacayaayo waxaan wax looga jeedo ma garanayo ee kitaabkii qoraal ahaan ku caddee ama bilow ha noqota ama dhammaad ama meel kaloo muuqata taas ku caddee intaa weeye agaadatu inoogu sheego waa adigu dabdigii iyadoo riwaayaadkiina la ilaalinayo wixii ay dee fawaa-idee kale ay lahaayeen ama wixii ay ku kala dunaayeen wuxuu yihi markaa walyabni ha bineeye shaksigii wax qoranayey awalan marka hore kitaabahu kitaabkiisa calaa riwaayatin riwaayo keliya ha ku baneeyo oo yaanu ka dhigin talfiiq iyo wax uu isaga keen keenay riwaayaad kala duwan riwaayadiisa wayuxsinu waanu fiicnaynaya markuu taa horta riwaayo asal ka dhigto alcinaayata cinaayad iyo ihtimaamkii bikayriha ay bikayri hadihi riwaayati weye riwaayadaa uu asalka ka dhigtay keyrkeed cinaayadii u cinaayoonayeyna taasna wuu fiicnayn oo si fiican taasna ugu cinaayoodo oo macnaa si ugu cinaayooda waa maxay bian yubayin ama waqaca fi takhalufi bayna ariwaayateyn inuu dhaco wixii labada riwaaya tii uu asalka ka dhigtay iyo tan kale iskhilaafee dhexdooda oo min ziyaadatin aw naqsin aw ibdaali lafdin biaakhara ama ziyaado ah midkood ku sugan ama nuqsaana ama lafti lafti kale meeshii dhacaya iyo wixii kale dee iskhilaaf kaba imanayo ha caddeeyo taas baa wayuxsinu lcinaaya macnaheedu yahay oo ihtimaamka uu ihtimaamiye cinaayada biayriha bikayri hadihi riwaaya riwaayadan uu kitaabkiisa ku bineeyey waxaan ahayna ha fiicneeyo umuuraha haba caddeeyo bikatbi raawin maca katbi raawin iyaday la jirto weliba raawi qoritaankii waa raawigii lahaa riwaayadan ama lafdiga lafdiga ka duwan lahaa ama ziyaadada lahaa ama tiisu aan dezi naqsiga ay lahayd isagoo caddaynayo ina kitaabka dhexdiisa wahaamishkiiyo waxaa kuba caddaynaya bikati raawi maca kati raawin raawi qoraalkiisii la qabo oo qoraalkii uu qorayay raawiga riwaayadan leh sumiya aw ramsan sawaaun sum waxa dee sibana markaa ama sumiya la magacowyaa raawigaas oo magaciisa oo dhan la sheegayaa aw amase ramzan ramaza ilayhi ramsan kan kaatibka ihi ramzi uun isaga xaggii kuba ishaariyaayo wax ramziya oo xaraf uu dee ismigiisii kaba soo qaatay taas qoraya ama bal markaa ismagaci ha dhameeyo oo ha wada magacaabo sumiya ama ramzi ha ku qore laakiin raawigii waa inuu qoro markaa uu wixii sheego uu riwaayadan ay ku kala dunaanta riwaayaadkaa kale aw amase yaktubuhaa waa qorayaa yaktubuha waa riwaayadii ama dee kale muctaniyan xaal yahay ku u cinaayoonaya muxuu ku qorayaa bixumratin casaan oo inuu dee caadi khad lamida khadkii hore ku qoro laakiin raawigii lahaa riwaayadan magaciisii sheegay ama ramsigiisii iyo inuu khadkiiba bedelo oo uu casaan kuba qoro intii riwaayada kale ama lafdi kale ay ahayd ama ziyaado ay ahayd casaan uu kuba qoro haamishka weeye halkuu ku qorayaa maxaashiyadii kitaabka oo taasuu yeelaya waxaysu meeloo marka hadday ziyaado riwaayada kale leedahay dib ma laho ab xibri kale ama khad kalo ama casamba ama wax kale ayuu ku qortay hadhowna laakiin waa inuu caddeeyo ciddii xumradaa lahayd waxa uu xumrada ku qoray waxaytu meeloo ziyaada uu ziyaado oo wax la ziyaado alaslu asalkii oo ujeedada riwaayadiisa kitaabkiisa uu ku binaystay ee uu isagu doortay